xoghayaha ururka suxufiyiinta deegaanada galmudug ee galja maxamuud cismaan cabdulle beerey oo wareysi gaara siiyey raadiyo dareer ayaa sheegay in wariyaasha iyo warbaahinta deegaanada galmudug ay mararka qaarkooda la kulmaan culeysyo ku saabsan xuriyadda hadalka kuwaas oo kaga yimaada maamulka galmudug
waxaa jira cadaadisyo badan waxaa jira wax ku salaysan dana siyaasadeed waxaa jira cadaadis iyo handadaado ay maraan warbaahinta warbaahintuna runtii waxay si toosa kaga aamustaaba xaqiiqa jiroo dhaba waxaana keenaya duruufaha ku xayndaaban ee warbaahinta galmudug ku xayndaaban ayaa keenaya marka aniga waxaan qabaa in xoriyatul qowlka markii la yidhaahdo warbaahinta maxalliga ah marka la fiiriyo ee runtii wadaniyo inay culaysyo fara badan jiraan waana ka gudbaynaa insha allah mardhow dhinaca kale xogaye beerey ayaa ugu baaqay madaxda dowlad goboleedka galmudug inay ilaaliyaan xorriyadda hadalka warbaahintana ah loo madax baneeyo gudashada waajibaadkooda shaqo iyadoo qolo walba ay ilaalinayso shuruucda u jeela dalka
dhowr jeerna waa ku celinay haddana waa ku celinaynaa waxaan leeyahay wariyaashu runtii khatar ayay maamulada ama dowladaha ay u fahmaan laakiin warbaahintu khatar ma ahan warbaahintu waa jihaynta iyo hagidda dalka loo isticmaalo nabadgelyada loo isticmaalo horumarka loo isticmaalo dhowr jeerna waan ku celina waxaan rabnaa in la ixtiraamo xeerarka iyo qaanuunka u degsan dalkan in la ixtiraamo hadduu yahay heer federaal iyo hadduu yahay heer state haddii intaa la ixtiraamo wariyaashana lagu xadgudbi maayo wariyaashuna ma xadgudbayaan waana midda keliya ee qof kasta ee raba inuu ama deegaan hogaamiyo ama uu dowlad hogaamiyaba wax ugu baahi badan yaho maanta uu baahan yahay waa warbaahinta marka warbaahintiio loo baahi badan yahay maanta in marka adiga xukunka timaado aad sidaa rabtid aad yeeshid sax ma noqonayso marka waxaan rabnaa in loo laabto sharciyada dalka u degsan iyo xeerarka dalka u degsan kaas oo damaanad qaadaya xorriyadda hadalka iyo badqabka saxafiga
hadalkan ka soo baxay ururka suxufiyiinta galmudug ee galja ee ku aadan in warbaahinta galmudug ay dareemaan culeysyo xiliyada qaarkood ku saabsan gudashada shaqadooda ayaa ku saadaysa iyadoo soomaaliya ay sababka hore kaga jirto meelaha ay warbaahintu la kulmaan caburin iyo sidoo kale cagajuglayn